gudoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose xuseen barre maxamed ayaa sheegay in ciidankiisu ay dileen nin bambooyin ku hubaysnaa oo uu sheegay inuu doonayo inuu weeraro gurigiisa iyo taliska ciidamada haddaba goor dhoweyd ayaan khadka teleefonka ee magaalada baraawe aan ku waraystay caashe hoyga adeegadahay weerarka yani ma soo gaarin qorshuhu laakiin oo la rabay ayaa wuxuu ahay hoygii iyo xaruntii ciidanka taliska xooga dalka qaybta baraawe ayaa loola dabacsanaa ma garay haye sidaas darteeda ciidanka geesiyaasha ka hortageen ninkan oo ka dhiga adeegay inuu isdhiibo dabadeedna meeshii waxaa ka dhacday in rasaas lagu gamo rasaaskii haleesho ma garan waxaad iga warantaa marka ninkan weerarka soo qaada muxuu ahaa muxuu kusoo weerar tegay ninkan weerarka soo qaaday caasho wuxuu ahaa kooxdan la yaqaano shacabka dhibaatada colis ku hayso soomaaliya nabadgelyo aan u ogoleen ogos sidaas darteeda xili oo qof shacab ah oo socdo haba yaraatee xilligaas maahan qorshihiisina wuxuu ahaa inuu nabadgelyada yani carqaladeeyo oo dhibaateeyo dad oo amniga yani difaac ku jira inuu dhibaateeyo rabay sidaas darteeda xilli waxay ahayd saacaddu geeska africa mar loo yaqaano toban saac habeenimo ama afarta habeenimo ma garan marka inuu qofkan dhibaato u socday inuu ahaa qof iskii u socday maxaa lagu kala caddeeyey maxaa ku ogaateen adinka qofkan waxa uu ahaa way cad tahay degmajaal cad ayaa haynaa labadiis gacmood laba bamba f m nuuca bombada la tuuro ayuu labada gacmood ku kala waday midna qorshehe wuxuu ahay dhanka hoygiga inuu usoo tuuro midna dhanka taliska dhankeeda inuu tuuro rabay qorshihiisu laakiin alla mahadiisi waxa dhibaatada shacabka masaakiinta oo u waday iyo dawladeeda asaga ayayna ku noqotay asaga ayayna ku koobnaatay markiiba ciidamada geesiyaasha oo stanby ku jiray oo diyaargarow xoogan ku jira ciidamada aad iyo aad ugu mahadcelaa ayaana markay arkeen inuu ninkaan kusoo wajahan yahay ereydeena ayay ka hortageen markii laga hortagina inuu baxsado isku dayay barkiyaana xabad yani la duldhigay xabad yaana haleeshay markii la duldhigay isla aniga aan kula hadlayo goobjoog ah qofka ugu horeeya taga ahay labadiis gacmood dhulkaan uga dhaceen bambooyinka isagoo wata ma garan waxaad iga warantaa marka labadaas bambuu wata aad sheegtay intuusan idin soo gaarin in la toogta ad sheegtay in inuu wax qarxiyo rabena waad sheegtay mar haddii labadii bambe uu sitay aanay qarxin maxaa loogu degdego oo dhiiggiisa loo galay waxaa lagu degdega caasha waa og tahay nimankan cadowga ah hadday jaanis kugu helaan inaysan ku dhaafaynin waa dareemi kartaa nin oo istaag la yiri oo diidana xilay habeennimo ay tahay qof shacab ah oo sosoceen anagoo og dadka amniga habeen imaano usoo jeeda anaga waay aan kula hadlaayo markuu istaag diiday ninka oo inuu cararina isku daya oo baxsado hadda meesha ka baxsan lahay shacab badan dhibaato kale oo gaarsiin lahay hadda wixii oo watana yani la carare qofka istaag istaag diida hadda ciidamada way xaq uleeyihin inay qofka yani xabada ka gabanaya qofka hadduu istaagi oo istaag diidin waxa weye waa waa wax sharci ah qofka wax dhibaato oo xoogan ku socday markuu cararina ciidamada ay kadaba carareen xabadaha ku gabayn waa qawaay xabadaha ku gabaynaana haleelay ma garan bambooyinkii uu sito qofkaasi ma qarxeen ma qarxin waa lahayaa xarunta taliska taala amnigaan gacanta ku haayo waxyaabaha oo inuu qarxiyo doonaayo oo ka fashilmeen waan lahayaa ma garan waa gartay xuseen waxaad ii sheegtay in qofkaasi laba bambuu gacmaha ku sitay islamarkaana istaag uu diiday islamarkaana ay ciidamadii rasaas ku rideen oy dileen waxaad kaloo sheegtay labadaa bambe uu rabay qofkaa in uu qarxiyo mar haddii la dilay yaa sheegay in uu rabay inuu qarxiyo waaba cadaaba waa muuqaal qofka dadka ugu horeeya oo goobta yani dul taagnaa markii xabadaha istaageen ayaan aniga kakow ka ahay anigana cadday kara taas aan goobjoog ka ahay ma garan waa garta haddaa markaa taa ka gudbo waxaad iga warantaa dhinaca kale degmada baraa waxaa laga sheegayaa iyo agaarkeeda in dad ay gaajo ugu dhinteen arrintaa maxay laa hadda oo gurmada oo gobolka uu ka sameeyey runtii aada uga xumahay dadkii waxaa soo diristay baahi aada iyo aada u liidata markii aan ka war helana inay haweeney iyo dhalinyaro ah ku geeriyoodeen habeen hore markaan ka war helnay xogta aan helnay isla shalay ciidamada amniga iyo maamulkooda iskaashaday ayaa u gurmaday wixii oo awood aan awoodi karnana waan gaarsiinay laakiin dadku waa dad aad iyo aad u badan runtii mana kaafiso marka adeegyo oo gargaar ana weli lama soo gaarin anagu baaq waa jeedinay haddana aniga anigoo ka faa'iidaysahayo fursadan qaaliga ah waxaan halkan baaq u diraya dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaali meel walba ee joogta waxaan u baaqaya ugu baaqayaa dadkan aada iyo aada dhibaatada xun gaajo darteed u dhimahaysa in lala soo gaaro gargaar deg deg ah
kaasi waxa uu ahaa xuseen barre maxamed guddoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose goor dhoweyd ayuu khadka taleefonka ee baraawe igu warramayey